هلكني الجهاد فلست أدري متى أمضي أحققها الأماني وأرخص في سبيل الله روحي وأحيا لا يفارقني سناني bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka guutada istishhaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya سأدعو خالقي في الليل حتى أنال شهادة وله امتناني وألقاكم أخي في دار خلد إذا ما النفس فاضت في الطعان muxuu qalinku sheekiyo qubanaha dharaartiyo hadba qodob la yaab liyo mahadhooyin qoraya soomaaliya wuxuu gumaystihii ugu horreeyey soo caga dhigtay sannadkii kun shan boqol iyo shan iyo tobankii laga soo bilaabo xilligaas ilaa maantana wuxuu dalku wajahayaa dagaal toos ah iyo hagardaamooyin dahsoon oo marna wada socda marna kala socda kuwaasoo looga dan leeyahay sida aqoon-yahanadu sheegayaan in ummadda lagu addoonsado lagu mulkiyo dalkeeda maalkeeda iyo manfacadeedana lagu maruursado kun sagaal boqol iyo lixdankii xorriyaddii uu gumaystuhu siiyey soomaaliya waxay inta waxgaratahi u arkaan mid dhallanteed ah arrintaasina waxaa uga markhaati kacaya waaqica jira iyo xaaladda uu waddanku ku sugan yahay xilligan waxaa kala jira madax bannaanida calanka tanna siib tanna saar iyo gobonnimada dhabta ah madax bannaanida calanku waa kolka gumaystuhu baxo asii xukunka dalka uu uga tago dad bidayaal ah oo isaga taabacsan siduu doonana ugu shaqaysto dowladaha noocaas ah waxay qotonsadaan bandiirad u gaar ah dabadeedna waxay samaystaan ama loo allifaa heesta calanka iyaga oo ku tooqa inay gaareen madax bannaani samaystana maalin sannad guuro ciideed ah oo loo dabaaldego calankaasi isaga ah ha yeeshe ee mufakiriin badan oo isugu jira soomaali iyo ajaanib ayaa qaba in madax bannaanida noocaas ah aanay waxba ka duwanayn gumaysiga tooska ah mararka qaarna ayba kaba sii halis badan tahay abwaan guhaad cabdi gahayr wuxuu madax bannaanidii soomaaliya ee kun sagaal boqol iyo lixdankii ku cabiray erayo micnahaasi ku jaan go-an good iyo abays bay isbedelay garanna maysaane goraygii ilmihii buu ka tegay guumiska ahaaye gocondhooyin baa aasan iyo micigabaareeye karal kaama guurinay halkanuu guud madow yahay goojooxada ka weyne guntiga lagu guufaynayo iska gudub gantoobkiiba sheegtaana way gabi sidoo kale madaxweynihii koowaad ee dalka gaana kawaame nakruma ayaa ku baraarugay in madax bannaanida calanku aanay ahayn ujeeddadii laga lahaa geediga gumaysi ka bixista balse ay tahay uun bilaabista halgan hor leh si la isaga dulqaado gumaysiga cusub kolkaas ayuu qoray buuggiisa new colonialism the last stage of imperialism new colonialism addoonsiga cusub wuxuu ku fasiray sida gumaystayaashii ciidanka ay ugu sii lug yeesheen waddamadii ay ka tageen ugu fududaatay inay khayraadka kala baxaan ku samaystaan madax iyaga u daacad ah si guud ahaaneedna ay u shakaalaan gobonnimada iyo madax bannaanida ummadaha waa gumaysi dadban oo aanu dadku badi ku baraarugin sida gumaysiga ciidanka oo kale lixdameeyadii oo inta badan dalalka afrika qaateen xornimada calanka waxaa abuurmay dalal yaryar oo taag daran dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaanna ku tiirsan dowladihii gumaystay nakromah wuxuu gumaysiga cusub ku qeexay sii socoshada saameyntii gumaysiga iyo ku tiirsanaanta gumaystayaashii hore ama dal ka mid ah dalalka horumaray kaasoo booba khayraadka waddanka kana hor istaaga horumarka qeexitaankaas ayaa si aad ah uga muuqda soomaaliya waxaan aragnaa saameyntii gumaystaha kaasoo ummadda u xiray labadible kana hor istaagay horumarka bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fatwooda ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka wuxuu aaminsan yahay in dowladda uu xubinta ka yahay ay ku taagan tahay dhabbihii uu gumaystuhu uga tegay dhaqankiisiina dabaqayso kolay ku tahay hababka meydadka loo aasayo iyo calanka loo khushuucayo kolka muusikada baanbayda loo garaacayo meydadka
weli aasaartii iyo maaragta iyo haraagii ka haray dowladaheena gumaystay ayaa weli ku jirna ama isnoo karnaa oo nolosheeda meel kasta galay haddaan noolnahay iyo haddaan dhimannaba waxaan arkaya iyadoo maaragta qofka xataa dhintay muslimka ahaa sida xataa loo aasahayo waxaa daba jooga dhaxalkii gaalada daba jooga qof dhintay weeye intuu noolasugu noolaaba isagoo dhimayn noodda xataa laga yeeli maayaan roofaa dhintay si fiican u aasa oo islaami ah oo ka daaya muusika iyo salaanta waana laga diiday kol hadday garkaa iyo garkaa geesna qaaban weydo inaad gebi dhacda way xun tahay ood galgaala tahay bariya galbeed xaaja waa meedu gawan raace in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliduna waxay qabaan in horumarka dalka waxaa hortaagan ay yihiin qolyaha isku magacaabay beesha caalamka kuwaasoo isku aqoonsan deeqbixiyaasha ugu waaweyn ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa xusuus qorkiisa ku xusay in sannad walba markay ugu yar tahay lacag dhan hal bilyan oo dollar lagu bixiyo magaca soomaaliya haddana aan lagu dhisin iskuul isbital iyo xataa hal kilomitir oo waddo ah inta ugu badan lacagtaasi waxay ku luntaa jid iyo gacan dhexe wuxuuna tilmaamay cadquudheedkaasi ay bixiyaan reer galbeedka inuu yahay gumaysi casri ah sidoo kale wuxuu caddeeyey in kooxahaasi aanay ogolayn inay soomaalida faraha kala baxaan si ay dalkooda u dhistaan duulaanka casriga ah ee maanta ku socda soomaaliya uuna majaraha u hayo maraykanka ayaa soo bilowday horraantii sagaashameeyadii kadib markii ay burburtay dowladdii shuuciyadda ahayd ee soomaaliya ka callan wallaynaysay muddadii koob iyo labaatanka sano ahayd bishii abril ee kii maraykanka ayaa ka faa'iidaystay macluushii iyo gaajadii cagabararka wadatay ee ka qarxday geyiga soomaaliya kana dhalatay dagaaladii sokeeye ee qabaa'ilka dhex marayay kuwaasoo asalkoodu waa colaadaha ah uu shisheeyuhu ku soo maleegay shirarkii dibadda loogu qabtay hogaamiyaasha jabhadihii ka soo faalalay etoobiya ee markii ay dumiyeen dowladdii isku qabsaday madaxtinimada waddanka wakhtigaasina waxay lababogleyntu gaartay in la yidhaahdo calina gar leh caydiidna gar leh waryaan diraaluhu dersiga beena kuu dhigine dabarkayo seebtadaha jarin waa dignin culus maraykanka ayaa bilaabay sida uu sheegtay dadaallo uu ku samata bixinayo soomaalida kuwaasoo ka dhignaa baadida ninbaa kula daydayi daalna kaa badane oon doonahayn inaad heshana daa'in abidka waxaa ah mintaasi la aasaasay yunisom iyada oo la cuskanayo qaraar tirsigiisu yahay toddobaqokonton kow ujeeddadu waa in soomaaliya gebi ahaanba gacanta lagu dhigo lana geliyo gumaysi cusub balse waxaa boor laga dhigtay dadkana loo sheegay in yunisom hawsheed u tahay iskudubaridka iyo agaasinka gargaarka ay dunidu ugu gurmanayso dadka ay gaajada iyo dagaaladu saameeyeen maadaama aanan ummadda laga waayeyn dad waxgarta oo yaqaana godadka shaxda siyaasadda shisheeyaha waxaa dhacday in qorshaha yunisom ay ka hortageen dhinacyo kala duwan oo ka ajooday xadgudubka shisheeyaha kuwaasoo isugu jiray jihaadiyiin hogaamiyaal qabaa'il iyo bulshaweynta soomaalida haba ugu badnaadaan kuwa muqdisho ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu bishii disembar ee kii ansixiyey qaraar kale oo tirsigiisu ahaa kaasoo waddamada xubnaha ka ah u oggolaanaya inay isticmaalaan wax ay ku sheegeen tallaabo kasta oo lagama maarmaan u ah abuurista jawi suuragal ka dhigaya howlahooda soomaaliya taasoo micnaheedu ahaa in waddanka laga xayuubiyey madax bannaanidii dowlad kastana ay farag karto haddaba maalin kadib ansixinta qaraarkaas madaxweyne buushkii hore ayaa si cad u sheegay in ciidamada lugta ee maraykanka ay ka howlgeli doonaan soomaaliya si ay u ilaaliyaan wuxuu ugu yeeray dadaalada caalamiga ah ee halkaa ka socda howlgalkaasina waxaa loo bixiyey magac alaakood iyo maaweelo ah operation restor hob howlgalka raja soo celinta duulaankaasi oo awalkiisii ahaa mid yacyacood ah oo aan la soo bislayn ayaa fashil iyo guuldarro ku dhammaaday bishii maarj afarteedii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii markii la jebiyey ciidamadii yunisom kuwaas oo dalka ka yacuubsaday iyaga oo aad u liita meydadka askartoodana lagu jiiday waddooyinka caasimadda ee muqdisho xilligaasina wuxuu abwaan absharbacad leh isaga oo ku diganaya kuwa dagaalka ka haray ku shirbay suluxii soorta qaadayow suqaar maraykanan sidnaa
uxlaa gumaystahow haddii aad dhaganta moodaydo hakadaynidurakay dhashaa kuu dambaridoona
intaasi ka gadal wuxuu maraykanku hoggaanka duulaanka dib ugu celiyey yunisom balse wuxuu mar kale soomaaliya ku soo rogaal celiyey isaga oo madax ka ah isbahaysi cusub oo loo bixiyey yunitaf kaasoo ka koobnaa afar iyo labaatan dal ciidamadii shisheeye ee soomaaliya joogay waxaa xilligaa lagu qiyaasay soddon iyo toddoba kun oo askari waxay ku sugnaayeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna gacanta ku hayeen boqolkiiba afartan ka mid ah dalka howlgalkaasi ayaa ahaa mid ay hadba hoggaankiisa isku wareejinayeen madax dhowr ahi maarj labaatan iyo lixdeedii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii golaha ammaanka ayaa ansixiyey qaraar kale oo tirsigiisu ahaa siddeed boqol toban iyo afar kaasoo si waafaqsan cutubka toddobaad ee axdiga qaramada midoobay dhigaya in la ballaariyo howlgalka yunisom oo lagu daro dib u soo celinta dowladnimadii iyo kala dambayntii sida ay sheegteen soomaaliyana waxay u aqoonsadeen dal aan dowladi ka jirin oo maamulkiisa la hoosgeeyey qaramada midoobay xilligaasi ilaa maantana waxaa waddanka lagu dhaqaa jabtar zeban sida ay qirayaan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore iyo xasan sheekh maxamuud oo hadda hogaamiye ka ah dowladda federaalka oo ay weli gacanta ku hayaan qaramada midoobay iyo maraykanka dalkan wuxuu ku jiraa jabtar seven weli jabtar seven annagu kamayna bixin haddii annagu aan isqaban weyno oo xildhibaanadu isqaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboleedihii noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ee garbaduub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay duruufaha xunxun ayaa wuxuuna gaarsiiyey caalamka maanta tuulada noqday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaa la yidhahda jabtar seben inna lagu maamulo dalalka dhan xubinay ka yihiin xubinaan ka nahay si aan loola dhaqminaanna loola dhaqmaa si si u fiican waa tahayoo gargaar iyo wanaag iyo kaalmo iyo wax badanoo ummadda soomaaliyeed badbaadinaa lagu xelay laakiin dadku uma noola inay wax cunaan bes uma noola maalin walba inay gacanta noo hoorsanaato sax maaha isma biili karaana biilka hala siiyo inna la yidhaha sax maaha jabtar sabana lagu maamulaa go'aan ma laha maalin walba go'aanka waa loo gaaraa kaas looma ogola xagga uma safri karaan kuwa ayaga ka mid ahaaye muxuu aha diyaaradaha ma raaci karaan kuwa ayaga ka mid ahay muxuu ahaaye ma amnigooda ma sugi karaan hala garb istaago amniga halala sugo inna la yidhaha sax maaha dadka soomaaliyeed ha ogaadeen jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaa la yidhaha jabtar saban inna lagu maamulo hadday saacideen gaaladii saraaca keenaysay sallallahu nebige haddii sawjar laga doortee tan iyo xilligii ay jabeen isbahaysigii maraykanka iyo qaramada midoobay ee yunisom iyo yunitaf waddankana ku soo rogeen xeerka nambarka toddobaad ee gumaysiga duulaanku waa uu socday waxaana isbedelayay oo keliya dalalka ay ciidamada shisheeye ka kala socdaan balse siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo talo ahaanba waxaa hogaaminayay qaramada midoobay maraykanka midowda yurub iyo midowda afrika maraykanka ayaa isaga oo ka xun fadeexaddii ka raacday duulaankiisii sagaashameeyadii iyo sumcaddaradii uu ka dhexlay soo bandhigidda meydadka ciidamadiisii sidii la aawilayeyba wuxuu dabayaaqadii sannadkii labadii kun iyo lixdii soo xardhaamiyey oo soo aaladeeyey waddankana soo geliyey ciidamadii etoobiya kuwaasoo labadii kun iyo toddobadiina qabsaday caasimadda waddanka ee muqdisho kana bilaabay gumaad aan kala joogsi lahayn iyaga oo ku marmar siyoonaya inay ilaalinayaan dowladdii maqaarsaarka ahayd ee ay shisheeyuhu ka fanjooqiyeen waddanka duulaankaasi aabi weyraxa ahaa ee ay xabashidu ku dumisay maamulkii islaamiga ahaa ee maxkamadaha kuna waxyeelaysay dadka iyo madax bannaanida waddanka ayaa ah barta rasmiga ah ee uu ka bilaabanayo mowduuca uu daaran yahay barnaamijkan oo ku saabsan weerarada nafurnimada ah xilligii duulaankii etoobiya waa markii ay bilowdeen weerarada nafurnimada noocooda ugu saamaynta badan oo ah qof inuu go'aansado inuusan dib u soo laaban isaga oo shisheeyaha iyo dhinacyada la socda la beegsanaya aalad qarax ah oo uu isagu hagayo ha noqdeen gaari ama waxyaabo kale
في رضا الرحمن سرنا عاقدينا أن نعيد الشرع عزا وجهادا mowduucan oo ah mid si aad ah looga hadlo ha yeeshee aan si hoose loo faaqidin kana waramaan xataa hay-ado ajnabi ah oo u togan inay isku tiriyaan kuwo waxbaara si xog ogaalnimadoodu yar tahay ayaan dhankeenna isku howlnay si aan xog muhiim ah uga siino dhegaystayaasha maadaama aan joogno waddanka gudihiisa suuragalna noo tahay inaan helno ilaha koowaad ama kuwa labaad ee ay tahay in laga xog waraysto mowduucan waxaan milicsan doonnaa sifaalaha dadka fuliya weeraradan oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhexdooda looga yaqaano istishhaadiyiinta waxa ku dhaliya inay naftooda ku deeqaan iyo dowrka ay ku leeyihiin halganka ka socda soomaaliya sidoo kale barnaamijkan ayaa ah dheeg ku saabsan ibafurka daraasayn ku taxmaysa sooyaalka halganka shisheeyaha iyo dowladda federaalka lagula galay geyiga soomaaliya waana barnaamij cid kasta oo quuddaraynaysa inay wax uun ka ogaato mabaadi'da dagaal ee soomaaliya ay ka heli karto tibaax iyo tilmaan ku saabsan dowrka dagaalka istishhaadiyiinta ama naftood horayaasha sideed iyo tobankii sebtembar laba kun iyo lixdii waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka dhacay weerarkii ugu horreeyey oo nafurnimo ah kaasoo lala beegsaday cabdulaahi yuusuf axmed madaxweynihii abjacnimada ku caanbaxay ee dowladdii kumeelgaarka horgalkana u ahaa ciidamada etoobiya ee ku soo dhabbaqooday kuna soo duulay waddanka magaalada waxaa haystay askarta xabashida maalintaasina waxaa socday kulan ay xildhibaanada codka kalsoonida ugu qaadayeen xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cali maxamed geedigii calanka etoobiya ka taagay xarunta madaxtooyada ee muqdisho labadii kun iyo toddobadii cabdulaahi yuusuf oo hadal ka soo jeediyey goobta shirka oo ahayd a d c halkii lagu kaydin jiray raashinka ayaa qarax weyn oo aanan horay noociisa loo arag lala beegsaday markii uu xarunta dibadda uga soo baxay isaga oo gaarigiisa lagu wado xildhibaanadana iyaga oo kuraastooda ku baraaqa ayaa waxaa ku soo daatay saqafyada guriga baaxadda qaraxa oo ballaarnayd aawadeed inkastoo uu xoogaa ka yara fogaa madasha cabdulaahi cali barre oo loo yaqaano cidillibax wuxuu ka mid ahaa raggii garbaha u ahaa cabdulaahi yuusuf lana socday berigaas inkastoo uu ka badbaaday qaraxa haddana wuxuu la dharroocay oo uu la jahwareeray dhawaqiisa wuxuuna ka warramayaa sida ay wax u dhaceen odagu markuu khudbaddiisii dhammaystay ayuu ka soo baxay laba baabuur buu lahaa oo isku eg oo buluug ah oo laangurusoyir baabuurro bulidburafa very strong ah technica iyo alaab iyo qalab iyo wax kasta ay ku jiraan baabuurtii markii laga baxayay xerada waxaa dhacday baabuurkiisa annagaa ka horreynay kaa anigu aan saarnaa labada baabuurna waa isku egi madaxweynaha uu leeyahay waa isku number waa isku kalar wax waliba baabuurkiisii baan ka horreeyey oo aan saarnayn kii kalaa hormaray marka madaxweynihii kuu saarnaa ayaa naga hormaray markuu hormaray waan daba taagannahay baabuurkii isaga ka horreeyey oo istaafkiisa ay saarnaayeen ciidamada ilaalinaha ay saarnaayeen baa xoogaa cabaar naga durkay baabuur baa ka soo baxay xawligii markuuna soo aaday baa waxaanu waxaanu see usoo socdaa intaa markaan hadalka afkayga ka baxay baa miyir noogu dambaysay jug baa dhacday uuruq iyo boor iyo qaac iyo siigo iyo waxbaa na qabsaday wax nagu dhacaa garan weyn qaraxaas markuu dhacay baan damca inaan dibadda u soo baxo xabaddaa marka yeeraysa xabaduhu ma maqlayna annagu waxaa noqonay sidii telefishon aada codka xirtay oo kale movementigiiyo dadkii waa arkaynaa laakiin waxay ku hadlayaan iyo qayre iyo waxaan maqlayna ma jirto jugtaa markay dhacday oo aan ka soo degnay gaariga wiil waxaa nala socday security oo gaariga horey saarnaa soo bixidii aan soo baxnay wuxuu ii tilmaamhayaa meel jid oo luuqo wuxuu leeyay jid caddihii yaan la aadin wuxuu ku hadlayaan garan waaye dhaqaaqidan dhaqaaqaybu wuxuu yiri war jidka cada aadin dariiqaan dariiqii marka fartay ugu fiiqa dariiqii baa isku sii dayna cali maxamed geedi oo ahaa ninkii cabdulaahi yuusuf sagootiyey ee gaariga ka saaray afaafka xarunta baarlamaanka ayaa dhankiisa qiimayn ku sameeyey weerarkaas iyo sida looga soo shaqeeyey horta wuxuu ahay qarax abaabulan uu hayo si heer sare loo abaabulay markaas aan mooshinka ku adkaaday waayo oo xukuumad aan dhisaayey xukuumadda aan dhisaayey madaxweynihii hadle wuxuu iri waxaan idinka codsanayaa xukuumadda hala ansixiyo shariif xasan wuxuu iri xukuumadda waa ansixinaynaa adigee ra wasaarahan idin sagootinaynaa madaxweynehan sagootiyey gaarigiisaan geeyey isaguma sagootin isagana baarlamaankiisa la joogay markaan soo noqda intaan kursigaana fadhiisana waa la qarxiyay madaxweyne qaraxa dhacay madaxweynaha walaalkiisaa ku dhintay askar kalaa ku dhimatay baabuurkii wuxuu baabuur oo bullet proof ee dabki markuu gaaro korontada ka gubata ma laga bixin karno haraatay ku jabsheen ciidankayga inta qoryahoodii kala qaataa baarlamaankiina xiray qoryahoodii inta qaybsanay afcadii wadaanoon aa taliya ciidankayga ka ahay amarka siinaya qoryaha qaato yiri baarlamaanka u xiray darashada albaabada qof kama bixi karo number one number two qaaro inta diraa meesha qaar wuxuu ka dhacay waa la israaciil cabdullaahi yuusuf haddaan shaaci lahay ka warran marka qaraxii ugu horreeya oo yaab galaayo waa xaaladdu waxay noqotay nin bow nafta cabdulaahi yuusufkii la galbinayey ee sida ukuntii loo ilaalinayey ayaa noqday abaaji iyo qof looga tegay halista dhexdeeda ciddilibaax isaga oo huufsan oo sii dhex cararaya bacadka iyo busta ayaa wuxuu soo xasuustay cabdulaahi ha yeeshe eh markuu gadaal soo milicsaday wuxuu arkay arrin uu ka naxay sida uu sheegayo
dariiqii markaa cabaar soconay baan gadaal fiiriyey waxaan arkay gaarigii madaxweyne oo markaa gubanahaya isagana oo ku dhex jira marka qaraxaas laba qaraxoo kalea meesha yaallo aanan ka warhayn oo baakin ka yaalay waa soo noqonay gadaal baan usoo noqdo gadaal baan dabca inaan usoo noqdo markaasaan waxaan arkay yar staafka ka mid ahaayo askari ahaayo oo meesha marhaya yarkiiba intaan gacanta qabtaan waxaa idhi war odayga gaarigu weli ku jiraa madaxweynihii maan fiirin inuu nool yahay in kale wuu qaylinayaa marka mar laysmaqlahayo waa soo jiiday wuu ila soo dhaqaaqay gaarigii baa ilbaabka furnay isagaan garbaha kusoo dhignay markaan garbaha kusoo dhignay buu kacay waa suuxsanaa miyar ma lahayn dhag iyo jeegada iyo dhanbaa guban indhuhu kala furay maxaa dhacay buu yidhi saarmaaqa waxbaa nagu dhacay markaasuu yidhi ma gantaal baa nalku dhufta niyaddeennu maba ku jirinba qof soomaaliya oo bini'aadanah oo suicide waxaa buugtaba nooguma jiraan gaariga marka gudihiisa weli waxaa ku jira darawalkii oo qaylinahaya oo qarshooyin indhaha ka galeen nin kaloo waxaa jira isagana kornayl ahaa oo madaxweynaha ninka gadaalka taagan oo askariga ah usambir la socda isaguna wejigiisu dhan waa dhiig labadii daaqad baan furnay kuwii baan soo saarna umaana istaagin annagu waa ka caran odaygiina waa nala ordahayaa waa ordaynaa kulligeen meel boocbooc iyo tiintiin iyo waxbaan ku tumanaynaa kuwii oo nala socday oo walaalkiis ku jiray jagra kulligu waa dhinteen dad badanna waa dhinteen gaari waxay saarnaayeen oo yar oo afar ilbaab leh oo qaada afar qof gaarigaasayto waxaa la siisay dowladda china la siisay bullet proof buu ahaa laakiin jugtii gaariga afkiisaa ku dhacay madaxweynaha dabada wixii u saarnaayoo dhan dhinac kale u baxeen hadday dabada dhinaceeda ay soo xigi lahayd qofna nagama hareen saxaafadda waxaa laga qariyey muuqaalka cabdulaahi yuusuf si aan dhaawiciisa iyo gubashadiisa loo arag markii uu saacado badan ka nastay dangaraaradii weerarka waxaa abbaaro sagaalkii fiidnimo idaacadda dowladda ingiriiska laga maqlay isaga oo ku dalqamaya inaysan waxba gaarin anigoo tadaawac maahay wax ilaah leeyahay ma qabo fal maanta ee argagixisanimo inala ku soo qaadeen waa jiraa dadna waa dhintay labada dhinacba dadna waa dhaawacmay shan boqoloo tilaabo kama badnayn meeshii baarlamaanka ku shirayay meesha qaarka uu ka dhacay baabuur baa naga horyey baabuurkii noogu horreeyey baa baabuurka noogu dhuftay qarax weyn baa kacay qaraxyo kalaa haddana kacay toddoba baabuur baa gubatay oo isdaba socotay baabuurkii oo gubanayaan ka degnay hadda cuntayadii ku jirtay baabuurka nin walbana haddee dab iyo waa gaareen waxaasi ha yeeshee annagu waa ka badbaadnay baabuurka yamiina kulligiis waa gubtay dambas buu noqday dadka wax ku noqday weerarka waxaa ka mid ahaa ajaanib iyo mas-uuliyiin ciidan oo dowladdii kumeelgaarka ka mid ahaa sida uu sheegayo ciddi libaax waxaan aada uga welwelsanaayoo kale niman martiya oo yugandhaysaa nala joogay oo meesha ku dhaawacmay oo qaarkood meesha looga soo tegay way qaylinahayaan afkay ku hadlahayaan ma yaqaanaan sawxiri bay ku hadlahayaan nin baa marka ii soo sheegay askariga wuxuu yihi war niman madow aa meesha fadhiya oo qaylinahaya nin bir baa dhabarka uga jirta bir duulaysa ayaa dhabar ka gashay lafta waxba kama gaarin laakiin dhabarkii uga taalla dhaawac fara badan baa yaalla daawooyinka xataa dhiigga lagu joojiyo ma haysan adoo qofka kor taagan ayaa nafta ka dhacaysaa waxaa nala joogay ciidan etoobiyaan ah markaa nala joogay ciidankii etoobiyaanka ah markay muddo joogeen oo arkeen in wax loo dhaqaajiyo meel wax loo dhaqaajinaya aysan jirin xamarna la aadayn gobol kalena la aadayn waxay yidhahdeen annagu kharash baa nagu socdee meeshu ma fadhiyeen waa ka tegaynaa suldaanka beesha mirifle suldaan nuurow oo berigaa tegay goobta uu weerarkan furnimadaahii ka dhacay ayaa inooga warramay sida uu ahaa dareenka ay dadka soomaalidu ka muujiyeen weerarkaasi dadka laba calaamo waa iskugu jireen marka hore farxad oo cabdulla yuusuf in lagula eegto qarax maanta dadka badankoodu way ku farxeen ama gebi ahaanba sababta keentayna waxay tahay cabdulla yuusuf habeenkii la doortay wuxuu ku dhawaaqay in soddon kun oo ciidana oo safka hore uu keenaa etoobiyan uu ka mid yahay waxaa loo qabay marka colaadaas uu habeenkaas ku dhawaaqay darteed wuuna keenayba saaad ogtihiin dagaaladii la ogaa ayaa la galay marka waxay tahay farxadda dadka waxaa ka keenays cadow soo jireenay ahaan jirtay etoobiyan weligeed oo soomaalinimada diidan dalkayga qayb badan ka haysato ilaa hadda horar ay nagu tahay marka ayagoo og kuwii markii hore taagnaa ama la dagaalamaya iyo dadkan kadib dhashay cadownimada loogu sheekeeyey ayagoo diidan etoobiyaanka in waddanka la keeno ayaa lagula carootamay ninka la yidhaahdo cabdullaahi yuusuf dadweynaha inay ku farxaan sidaasaa sababtay waxaad ogaataa guud ahaan soomaalida etoobiyaan ma jecla weerarkiina furnimo ee lagu danqaabay cabdulaahi yuusuf waxaa fuliyey cabdisalaan xirsi maxamuud oo ahaa barbaar soomaaliyeed oo aad uga xumaaday ficilada madaxdii dowladdii kumeelgaarka gaar ahaan dalbashadooda ciidamada etoobiyaanka ah iyo soo horgeliddooda muuqaal ay baahisay alkataa'ib oo laga duubay cabdisalaan ka hor weerarka waxaa la arkayaa isaga oo saaran gaarigiisa wuxuu ahaa shakhsi xeebasho leh oo aragti dheer sida ay noo sheegeen dadkii la soo noolaaday muuqaal ahaan wejigiisa farxad ayaa laga dareemayaa si nugayl ahna wuu u hadlayaa wuxuu gacanta ku haystaa furaha gaarigii uu weerarka u adeegsaday isaga oo rajaynaya inuu yahay furihiisii jannada alxamdulilah ilahina waafajiyay camalkan ilaah odankaan mahadnaqayna هذا المفاتيح مفاتيح إلى الجنة الله أكبر لأني حملت روحي فوق كفي ولم أتركها في وحل الدنايا
haddaba qof noocee ah ayuu ahaa cabdisalaan waxaan su-aashaasi hordhignay nabadoon maxamed axmed guuleed oo ay qaraabo yihiin horta walaalkaas dhallinyaradii muqdisho ku dhalatayba weliba oo ku soo koray xaafadda wardhiigley dabeedna nairobi buu aaday halkaasaa haddee leykoorun yahay ducaadiyo dacwo un ka socota asagoo maaragtay qalbigiisu fiican yahay oo gaalada colla ah iyo murtadiinta oo dacwadu gashay ayuu soo laabtay jihaadka saasuu ugu soo biiray markii cabdulaahi yuusuf iyo etoobiyaanku bay dhaba yimaadeen wuxuu ahaa isisaadiya ninkuu ku galay ayuu ahaa soomaaliya waxaan u malaynaya isisaadiya nin galo inuu asagu ugu horeeyey nin khayr badan oo khayr badan aan u rajaynayno ahaa halkaasuu cabdulaahi yuusuf ku qarxiyey rag badanna cabdulaahi yuusuf uga dhintay asaga cabdulaahi yuusuf waxbaa gaaro ninkaas saasku ahaa nin khayr badan buu ahaa nin mujaahiduu ahaa soomaaliyana intii sisaadiya gasha isaga u horeeyey inkastoo dabeedna hadda rag badan oo khayr badan oo hadda istaadiya ilaa waagaas ilaa hadday haddee laykuuron yahay socotaa waana arrinta haddee laykuuron yahay gaala haddee laykuuron yahay ka yaabisay خرجت لتغدو غصة في حلوقهم لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجر خرجت لتحمي أمة ضاع مجدها وإن قوافل الشهداء ما زالت متتابعة وما زال الأبطال وأهل العطاء والفضل يتساقطون واحدا بعد واحد مصداقا لقوله عز وجل ويتخذ منكم شهداء فالشهادة إنما تعطى لمن يستحقها ويتأهل لها بالصبر واليقين والثبات على الدرب والتضحيات اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم تقبل شهدانا وعاف جرحانا وفك أسرانا تقبلك المولى شاهدا منعما وأمنك الرحمن في ساعة
dhegaystayaal intaa ha inoo joogto qaybta koowaad ee barnaamijka guutada istishhaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya tan iyo qaybta xigta waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فموت المرء في الإسلام فاخر له قدر عظيم في جناني فصبرا إخوة الإيمان صابرا فنصر الله في الهيجاء دائم